Tababar Korlan ka qaaday tayada xirfadda macallimiinta iyo maamulayaasha gobolka Bay kaasuuna soo dareeray muddo saddex maalin ah in la gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Tababarkan yana qaban qaabiday Jaamacadda Jazeera ee gobolka Banaadir iyona kaaladaasi Jaamacadda Baydhabo International University walibana tababarka bixiyay macallimiin ku dareer ah Jaamacadda Jazeera ee gobolka Banaadir. waxaana ku mid ah macallimiintu ku faa'iidaysatay tababarka yana ku hadlay muhiimadda uusan lahay ka maalin ahaan iyona sidoo kale aan mahnagay haqabanqaabiyaalka tababarka jaamacadda jasiira iyo jaamacadda b i u oo iyo nindhigti xasuus diblognadooda doono oo insha macalinnimadaa noqosayta maadaama soddon sano macallin ahaa macallimiintii hore aan ahaa geega bandhig iyo nindhikeen iyo wala macallimiintii oo insuubiyan iyadaan kama hadnagaana wayban insuubiyana wal sidii ficilkii lanka qaadan lahay ciyaalka tixgelinta iyo lahaayan macalinta qiimaga usuleeye jaamacadda wayba jeelada lahaayay markastaba fasaxla ka jara iniyo koyno macalimiinta waana bay leereeyihiin abuuris baa ka horaysa walayo haddii qobdo iyo nin qobadeen wal eed oo ficil taabasho iyoonay taw tayib leedahay wayba lan baahayaa macalimiintuna iyoona waa casharku iyo qaadadeen waayo aragnimo badan waa ka qaadadeen oo inshaa ilbadan ahanin bogdi bal un hilmaansanayn iyo dib hanin xasuusiyeen macalinta mar kastaba wayba lanka baahayaa ini waalidnimo usub muuji jaamacadda b i u eed iyadan mahadsanta iyona jaamacadda jasiira
baydhabo marka la dhaho maanta traininka inoo socday saddexdii maalmood ee inoo wadeen brofesorada way ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaa mahadsan jaamacadda b i u oo iyadana ka qayb qaadatay traininka macallimiinta saddexda ayaamoo socday training waxaa socday in badan faa'iido badan aan ka helnay ilahay aan ku mahadsan tabaaraka wa tacaala sidoo kale waxaan ka codsanaynaa brofesorada iyo jaamacadda jaziira iyo baydhabo international university inay mar walbii mar kasta ay noo yacni noo badiyaan tareenada macallimiinta baa mahadinsugu dhaantay ilaahay subxaana wa tacaala meel kale oon mahadayaana jaamacadda jasiira iyo jaamacaddaana b i u oo waxaan in qaban qaabidi tababarkuun sida anfayle sidii tayadaada iyoonay macalinimadaana korliinka qaado fadi hadalka mabadi oo macallin warbadanyi laakiin hadal mabadi oo noo hakoobow wa eray tababarada noocun oo kale ah ini mar walba nanii saacido oo nahaniinkanaga iyo rajeeya insha allah dhammaan jaamacadda b i u aljasiira baybaa laha macallimiintiio mahadsiiyin qaar ahaan baybaa mahadnaga faday macalinkaan oo macalin cabdirasaaq oo fadaana in badan un unul roogna waqti sheehani gaabadi macalin weylanama dookala waqti inaadan siid iyo koohra jeena insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tababarkan ooyay ku qayb galeen dhammaan macallimiinta gobolka baay iyaha ay koo muhiimad gaareen lee koranqaadow ka xirfadda macallimiinta iyo maamulyaalka gobolka baay